gudmada qardho iyo nawaaxigeeda way nabdaan tahay baraayo kama jidho alxamdulilahi taala macadeeda eebaweynaan iskaleh aad baan u nimacsannahay barwaaqaraad ku jiraa xaaladaha guudna waa caadi wax dhiba yaraan ma jiraan waana dhayahay waxaa jiray xalay warar baa sheegaya in rasaas ciidamada iyo dad ay dhex mareen bal halkaa waraysiga sii maxay ahayd rasaastaas xala
walaalow waxaa jiday rasaas way jidaa xalay waxaa dhacday nin boliisku ku raad joogay oo markiisa hore kamid ahaa ilaalada wasiir hore xilka laga qaaday ilaaladiisu kamid ahaa kadib waxaa jida inuu qoray kala soo baxsaday wasiirkii wuxuu kusoo dhuumaaleystay degmada qardo ribood baana loo keenay waxaa riboodka loo keenay waalidkiis dhalay hooyadiis waxay tiri ninkaasu xalayna magaalada dad buu xadiray guryuhu tegay maaqaan inuu khamriga cabo ma garan karo wuxuu cabay inuu qaad cuno iyo inuu cabay iyo waxyaalahaas baa laga yaabaa wuxuu sameeyey xaafada intuu tegay ayuu xabadaeyey ehelkiis oo ugu horeysay hooyadii ayaa noo timi waxay tiri riboodka noo keentay inuu wiilkaasu dad xabadeeyey bay rabadan booliisku soo qabto
waa gartay sida loo leeyahay ciidamadii randada ahay iyo ciidamadii degmada booliiska qaybta guud ee gobolka karkaar iyo degmada iskaashanaya ayaan boodkii warbixintii markii inkasta randada ahay aan loo kala qaato ayaan u sheegnay in ninkaasu jiro lasoo qabto haddii goob goobaha qarna ka mida loogu tagay la yidhi istaag qorigana dhig xabad buu bilaabay halkaasaa xabaddu ka dhalatay kadibna dhaawac yar fudud baa soo gaaray wuuna xiran yahay ma ahayn arrimo siyaasadeed mana ahayn dircadadeed mana uusan ahayn al-shabaab kiisas al-shabaab ama kiisas kale ma argaxiso maysan ahayn wuxuu ahaa nin magaalada soo baraya rabsho iyo awood sheegas sameeyey isagoo isticmaalaya hub
waa tahay isaga maahe ma cid kalea wax ka soo gaartay marka rasaastaas ma jida walaal cid kale aan maqlay wax ka soo gaareen waayahay mudane taliya waxaa kaloo iyana jirtay arrin ku saabsanayd dhalinyaro khamri lagu qabtay xaggee ayad arrintaas ku dambeysay walaalaha lixdii bishii sagaalaad laba kun toddobiyo toban ciidanka degmada booliiska qardo ciidanka booliiska qardo oo howlgalkooda caadiga ahayd ku jira shaqadooda wata ayaa waxay la kulmeen guri lagu cabeeyo laguna gadayo xashiish khamri maahayn xashiish dad waxaa laga soo qabtay tiro gaaraysa lix qof waa garta
waxay isugu jireen afar raga iyo laba dumar ah haye
eedasraha koowaad waxaa la yidhahdaa cabdirashiid ismaaciil xasan waa konton jir buu ahaa wuxuu ahaa ninkii isagu cabayey kana gadanayey dadkii ka gadayay xashiishka waan garta waxaa lagu qabtay saddex iyo labaatan duub iyo afar daadsadood oo xashiishka ceeriin ah oo weli aan la dhaqan gelin ama uu budadi aan laga dhigin si loo cabo oo dhirtii ah iyo lacagtii uu ku gadayey xoogaa yadaa lagu qabtay ninkaa waxaa lagu xukumay hal sano xariga waa garta waxaa kaloo eedasraha labaad la oranayey maxamed cabdi muuse soddon iyo afar sana jir buu ahaa ninkaasuna wuxuu aha isaguna wuu gadayey isaga goob kale isagana ku qabana guri kale oo isla eryaraasa isaguna xashiishku gadayey wuuna cabayey waxaana kusoo qabanay soddon iyo sagaal doob waan gartay maxaa isagana lagu xukuma isagana hal sanaa lagu xukumay waxaa kaloo jiray eedeysana saddexaad isagana la yidhaahdo cabdi maxamed cali muumin cabdi maxamed cali baa la yidhaahdaa isaguna wuxuu ahaa cabtooy oo kuwa caba ayuu ahaa waa garta waxaana lagu xukumay wuuna gedi jiray wuu gedi jiray wuuna cabayey wuuna gedi jiray hadda muse gada laakin wuu gedi jiray siduu qortay hal sanaa laga xukumay isagana iyo min iyo saddexdooda min boqol dollar
waa tahay haweenkiina hal haweeneyduna waxay ahaayeen kuwo iyadoo caba qaadka iyo sigaarka iyo xashishadda isla amintaa la qabanayana guriga ay joogeen ayay ku cabayeen waxaa lagu xukumay ayaga hablaha gabdho yareer bay ahaayeen deer mid waxaa lagu xukumay saddex bilooda xariga iyo saddex boqoloo doolaro ganaaxa
waa tahay marka eedeysanihii lixaad oo la yidhahdo maxamuud maxamed abakar xorriyadiisi la siiyey laguna sorry lagu xukumay lix bilood oo dibajoog ah dibajoog oo u dhiganta hadduu dabdhigo lix bilood gudahooda lix sano xariga
waa la daba soconayaa laakiin xorriyaddiisa waa la siiyey waa gartay marka guud ahaan marka arrimaha noocan oo kale ah horay mauga dhaceen degmada
walaalow waa khasab ma odhanayo kama dhicin laakiin waa dhici jireen dabcan aniga afarti biloodaan joogay xilka aan hayay ama ku magacoonaa degmada aan shaqaynayey qisada noocaas oo kale ama xashiish ama balwad nama soo marin kan ka hor marka afle alxamdu kolle ciidanka heegan waxay ku jiraan waana shaqaynayaan diyaarna waxaan nahay waxa wax lamid inaan ka hortagno una soo jeedno inaan ummadayada u adeegno si niyadsami ah oo waxa weeye raalli kaansho aanu ka nahay raalli in kuna raacsannahay inaan ummadayada ugu adeegno si dacadu ku dheehan tahay degmada wadada laamiga ah ee marta inta badan shilal gaadiid baa ka dhaca maxaa ugu dambeeya oo aada xusi kartaan oo aad tallaabo ka qaadeen walaalow min horta shilalkaasi waa fudyar yihiin wayna dhacaan laakiin ma badnaa hase ahaatee waxyaalo badan bay sababsanaysaa taasi dareewal xumo laysan la-aan baabuurtii haddee waxa weeye seedad oo mataqaanaaye international oo ma jiraan waa loo soo gaday hooya haga tahriiban baa loogu soo gaday laamigaasoo qabadsiina laamaood wax la baraya automatic way wada wataan khasaaro waa imaanaya waana badan yahay waxaanu qorshana waa haddaanu ku jiraa oo hadda diyaarkeeda ku jiraa gugagii ganaaxa oo loo ganaaxayo ciddii khaladka yeelata oo baabuurkii baabuur ku dhaca cidda khaladka yeelata ee khaladka yeelata ayaa ganaax ku dhacaya cid kastoo baakin xumo wada xumo horta jaamka wax la yaraado baa ku badan dinintaa yar weeye jaamkaa ku badan jaamkuna international wey caalamka meel kasta jaam waa ka jira lakin innaga biyaado waxaa arkaysaa nin dhalinyaro ah gaariga intuu dinsadeed wada dhexdeed sidoo kasta cabdi gaari ka baxo sida hore ka dantay siin isagu wadada leeyahay lama barin xuquuqda wadada ee qaanuun wuxuu xaq u leeyahay lagu xakumayo ama wax qodobka qabanaya midna ma yaqaan marka sidaa laaligeed wacyigelin badan baan rabnaa inaan sameyno shilal badan aanu dhacay oo aanu qabana haddee ama dadka heshiiyeen awaawirka hala sameeyo waa jibaan lakin hadda waxaan rabnaa inaan soo rogno insha allah biidnillah alkariim asbuuca soo socda warqadihii ganaaxaanu keenaynaa cid kasta oo wado khaldan banki khaldan dhigata waanu garaxi doonaa insha allah haddii ilahay raali ka noqdo haddii waktigaas laga qaadin lacagtana waxaa laga qaadaya maalinku cashuuranayo ama maalinku ka baxayo ama jabonta ciidan lagu qabto ama magaalada uu ka baxayo hadalkaaga ugu dambeeya aad ku soo ururinaysid kadka telefoonka fursaddan aad ku heshay muxuu yahay oo aad u diraysid shacabka laba waxyaalood baan rabaa ka hadlo mid wacyigelin guud iyo codsi bay isugu jirtaa waxaan leeyahay waxyaalaha dadka maandooriyaha keenaya ee magaalooyinka soo gelinaya ha ka digtoonaayaan meesha dal islaamaynu nahay dad islaamaynu nahay waxa la cabayo waa xaaraan maandooriyuhu waa xaaraan xashiish hadduu yahay khamri hadduu yahay ciidankuna diyaar bay u yihiin haystooli goonina baraha controlo ciidamadu waa joogaan xuduuduhuna waa noo xiran yihiin meelaha ay kasoo geli karaan islaamay dabcan waxaan leeyahay khasaarinina waxayna soo gelin dadkana ha khasaarinina ilaahay baa idin xisaabaya ummadda ka daaya dhibaatada ha ku haysaan dadka waxaan leeyahay fursadda labaada kaga faysanaya waxay tahay lacagaha halqalka gelinaya ama siyaasada ha noqoto ama dhan kale ha noqotee lacagaha in la qaato in lacagaha la socodsiiyo lacagta waa dhib waxa weye dowladnimadu waa lacag waxaan wax ku nahay shan boqol ma haysano kuwi ma haysano taano ma haysano konton shili ma haysano boqol shili ma haysano waxay lacagteena kun baa u yar kun baa u weyn sidaa lacagligeed ma jidho lacag kale oo inoo dhalanaysaa ama hadda laynoo sameynaya maaqaan mustaqbalka garan maayo laakiin hadda toona haysano waa taa waxaan ummadda ka codsanaya shacabka dadka gaajooyaan loo dirin innagu maraykan ma nihin lacagta doolarka la qaadanaya halayska daayo waxaan qabaa oo ka codsanaya oo markasta aan leeyahay oo ku celcelinaya walaalayaalow lacag la-aan dadka gaajooyaan loo dirin maantaa jidha kuwo indhalaa baa jira kuwo dhagala-abaa jira kuwo gaajasan baa jira kuwo dhaawacaa jira walaalayaalow lacagta hala socodsiiyo lacagta hala qaato